بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa saxaabigii koob iyo tobnaad ama casharkii koob iyo tobnaad weeye abu cubayda binuljarax saxaabiga la yidhaahdo abu cubaydata binuljarax saxaabigaas aabbaha toddobaad bay nebiga iskugu yimaadaan calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa magaciisa caamir binu cabdillaahi bn اljaraax marka wuxuu iskaga caanbaxay abu cubayda bn اljaraax laakiin aabihiis waa cabdullaahi likulli ummatin ummad kasta ummadna maanteed amiinun baa u ahaaday mid amiin ah oo aamin ah oo ammaanada meel ka gaaray waamiinu haadihi اlummati ummaddan amiinkeeduna abu cubaydata weeye abu cubayda bn اljaraax muxamadu rasuulu اllaahi baa yidhi qaalahaa kelimaddaa waxaa yidhi muxamadu rasuululahi nebi moxamed sala اllahu alيyh wasalam ayb kaana wuxuu ahaa saxaabigan wadiya alwejhi wejigiisu midou ifayo bahiya dalcati soo bixidihiisu miday nuurayso bahiya dalca dalcada soo muuqaalkiisa soo muuqadkiisa waay iyo soo bixidihiisu miday nuurayso ahaa naxiila aljismi jirkiisu mid ou caata yahay macnaha mid baryar dadka waxaa jira dad baryar naxiila aljismi mid baryarba jismigiisu midou baryar yahay caata ah dawiila alqaamati buu ahaa jooggiisu midou dheer yahay khafiifa alcaaridayni hareedyadiisu miday khafiif yihiin hareedyada ama waxaa dhihi kadhaa meesha hareedyada ku yaallaanoo daaman baa la yidhaahdaa daaman waxay ahaayeen mid ay khafiif yihiin tartaaxul caynu isha ayaa u cishqinaysay limar'aahu arkiddiisa indhaha waxay u cishqinayeen saxaabigan arkidda ay arkayaan qofka fiirinaya kama daalayn tartaaxul caynu isha ayaa u cishqinaysay limar'aahu arkiddiis wa ta'nasu nnafsu naftuna way weheshanaysay liluqyaahu la kulankiis naftu qofka waxaa jira dad la yska weheshado oo aadan ka dhergayn markaa la kulankiisa naftu waa weheshanaysa wayadma-inu ilayhi waxaa xaggiisa xasilayay alfu-aadu qalbiga marka lala joogo qalbigaa qofka u xasilaya wa kaana wuxuu ahaa ilaa daalika maca daalika ilaa bimacnaa macah ilaa daalika maca daalika raqiiqa alxaashiyati dhiniciisu midou jilicsan yahay dhiniciisu midou jilicsan yahay ninka noocaasa wuxuu ahaa mid dhinaciisu jilicsan yahay waaye saaxiibnimadiisu macnaha jamma tawaaduci tawaaduciisu wuxuu ahaa miduu wen yahay saxaabi tawaaduc badan buu ahaa shadiid alxayaa'i xishoodkiisuna miduu darnaan badan yahay buu ahaa laakinahu idaa xazaba waa saxaabiga la yidhaahdo abu cubayda binu ljaraax laakinahu saxaabigan kaana wuxuu ahaa idaa xasaba alamru amarku marku darnaado oo wajadda aljiddu dhabtu ay timaaddo ya wajadda aljiddu wajadda uu darnaado aljiddu dhabtu ay timaaddo yaqduu mid ahaada kaannahu sida isagoo alleysu libaaxa caadiyan xaaluu yahay libaaxaasi mid cartamaya libaax markuu soo cartamo caadigaa la yidhaha caadiyan xaal yahay libaaxaasi mid cartamaya ama waxaa dhihi kadhaa yaqduu wuu waa berisanay kaannahu waaba isagoo alleysu libaaxa caadiyan xaalu yahay mid waxa weeyaan cartamayo dagaalamaya fa huwa saxaabigaana yushbihu wuxuu shabbahaa nasla sayfi seefta caaradeeda rawnaqan xagga quruxda seefta caaradeeda waa wax dhalaal badan quruxda seef caaradeed baa moodaa iyo wa bahaa-an xagga birbiriqa bahaa-an quruxda birbiriqa seef caaradeed buu shabahaa wayaxkiihi wuxuu kaloo ka xikaayoona macnaha yaxkiihi yumaailuhu wuxuu u dhigmaa saxaabigaani seefta xidatan xagga afka iyo wa madaa'an xagga adayga seefta waa wax af badan oo bir adag ah oo lagu dagaalamo wayaxkiihi wuxuu ka xikaayoonayaayoo shabbahaa oo u dhigmaa u beegtoonaadaa la mid yahay seeftii xidatan xagga afka iyo waa madaa'an xagga tegsiinta meeshii uu wax ku dhufto waa tegsiinaya sida seefta u kala goyso daalikum ninkiinaa laga sheekaynayo daalikum kiinaasi huwa isagu amiinu ummati muxamedin nebi muxamed ummaddiisa amiinkeedii weeye amiin saxaabada iyagoo wa aaminiin wada ahaa baa qofba tilmaan dheeraado gaar u sii lahaa markaa ninkaani amiinu haadihi lumma bu ahaa ummaddan amiinkeedii buu ahaa caamiru bnu cabdillaahi bni ljaraax ahaa alfihriyu qabiiladaa loo nisbeeyey alqurashiyu almukanaa loogu kuniyoodo biabi cubayda hadda waa tobankii jannada loogu bishaareeyey nacatahu cabdullaahi binu cumar cabdullaahi binu cumar baa tilmaamay radia allahu canhuma qaal faqaala wuxuu yidhi halaaatun saddex saddexdaa nin oo min qurayshin ah asbaxu nnaasi dadka kuwa ugu iftiin badan weeye asbaxu nnaasi dadka kuwa ugu iftiin wanaagsan weeye wujuuhan weji ahaan min jihati weji xagga wejiyada dadka kuwa ugu nuur badan bay ahaayeen wa axsanuhaa kuwa ugu quruxda badan weeye akhlaaqan kuwa axsanuhaa kuwa ugu wanaagga badan weeye akhlaaqan xagga akhlaaqda wa ahbatuhaa kuwa ugu sugnaanshaha badan weeye xayaa'an xagga xishoodka in xadaduuka saddexdaa hadday kuu sheekeeyaan lam yakdibuuka kuu been sheegi mayaan wa in xadadtahum haddaa adigu u sheekaysana lam yukadibuuka kugu beenin mayaan waa beentaa ku dhihi mayaan aa hadday iyagu kuu sheekeeyaanna been kuu sheegi mayaan waa niman noocaas wahum iska soo qadaro wahum raggaas abubakar sidiiq kow wa cuhmaan binu cafaan labo wa abu cubayda binuljaraax oo maxalu shaahidka ah saxaabiga laga hadlaya ah kaana abu cubaydata wuxuu ahaa min asaabiqiina kuwii hormaray alwaliina ee hore ila alislaami islaamnimada u hormaray dadkii u horreeyo islaamay buu ku jiri maxaa yeelay faqad aslama wuu islaamay fi lyowmi ataalii maalintii la xidhiidhay liislaami abi bakrin abi bakr islaamidiis abu bakar maalintuu islaamay maalintii ku xigtay ayuu islaamay saxaabigaani maxaa yeelay wa kaana islaamuhu islaamni islaamidiisu waxay ahayd oo sabab u ahaa calaa yadi sidiiqi abubakar gacantiisa nafsihi laftiisa abubakar shalay markuu islaamay maalintii labaad abu cubaydow diinta soo geliya ugu yeeray abu cubayda binujaraax uu sabab ugu noqday weliba tobanka jannada loogu bishaareeyey rag badan oo ka mid ah abubakar baa sabab ugu ah inay islaamnimada qaataan fa madaa waa la tegey bihi abi cubayda abubakar baa la soo tegey oo soo kaxeeyey abu cubayda soo kaxeeyey kow iyo wa cabdiraxmaan binu cawf labo isna jannaa loogu bishaaray tobankuu ku jiraa iyo wa bicuhmaan binu madcuun cuhmaan binu madcuun in la dhihi jiray oo raggii xukamada carabta ka mid ahaa jaahiliga dagaalkii badar ka qayb qaatay qofkii u horreeyey buu ahay madiine ku dhinta oo muhaajiriinta ka mid ah muhaajiriin raggii hijrooday ninkii u horreeyo madiine ku dhintu ahaa waa awalu man dufina bilbaqiic qofkii u horreeyo baqiicu lagu aasana saxaabigaanu ahaa waay nebigaaba qabrigiisa calaamadiyo xagga nuugmaday walaala ka ahaayeen you soo kaxeeyey abubakar abu cubayda kow cabdiraxmaan bin cawf labo cuhmaan binu madcuun saddex wabilarqam bin abilarqam arqam binu abilarqam xaramka markaad tagtid waxaa arkaysaa meelay ku qoran tahay daarularqam binularqam ninkaana wuu soo kaxeeyey intaasoo ninba wuxuu u keenay ila nebiyi nebi moxamed sala allah alay wasalam faaclanuu kulligood waay iclaan waay aclanuu waxay daahiriyeen faaclanuu waxay shaaca ka qaadeen iclaan waxay ogeys ku bixiyeen ogeysiis beyna yadayhi nebiga hortiisa kelimat alxaqi bay ku dhawaaqeen towxiidkii fa kaanuu raggaani waxay noqdeen alqawaacidda asaaskii aluulaa ugu horeeyey allatii qawaaciddaasoo uqiima calayhaa lagu duldhisay sarxulislaami islaamka sartiisa islaamka alcadiima weynaa islaamkan ballaaran raggii lagu duldhisay asaaskii koowaad oo bulukeetiga koowaad raggaani ahaayeen oo lagu duldhisay caasha abu cubayda waa noolaa tajribat almuslimiina fii tajribati lmuslimiin muslimiinta tajribadoodii ayou noolaa tajribadii itixaankii wey ayou noolaa waaya tajribadii alqaasiyata ee qallafsanayd tajribadaasoo fii makata magaalada maka dhexdeeda ahayd dhibaatadii muslimiintu maka ku soo mareen ayuu noolaa mundu bidaayatihaa bilowgeedii laga bilaabo dhibaatadaas ilaa nihaayatihaa dhammaadkeedii laga gaarayo waa u soo joogay saxaabigani wacaanaa wuxuuna wacaanaa wuu rafaaday saxaabigan maca almuslimiina muslimiintii macoodibuu rafaaday muslimiintii asaabiqiina islaamnimada u hormaray waaye min cunfihaa mashaqadeedii iyo wa daraawatihaa dhibaatadeedii waxa weeye muslimiinta dhibaataday rafaadeen oo arkeen bou la rafaada laga bilaabo min cunfihaa mashaqadii mashaqadeedii iyo wa daraawatihaa dhibaatadeedii iyo wa aalaamihaa xanuunadeedii iyo wa axsaaninahaa tiraanyadeedii marka wacaana wuu rafaado wuu dhedhamiyeyna waa dhihi ka dhaa muslimiinta macooda dhibaatadaa iyo mashaqadaasoo dhedhameeya maabuu dhedhamiyey ama rafaaday lam yucaanihi uusan rafaadin atbaacu diinin diin kuwa raacay calaa dahril ardi dhulka dushiisa cid diin raacday dhibaato aysan weligood arag buu isagu arkay oo rafaaday cid kastoo diin raacday ardada dusheeda dhib aysan arag buu isagu arkay fa habata waa sugnaaday lilibtilaa'i imtixaankaas iyo jirabkaas wuu u sugnaaday islaamnimadu wuu ku adkaysay wasadaqa allaaha ilaahay buu rumeeyey iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ayuu macnaa u run sheegay fii kulli mowqifin goob kasta makaanu istaag kasta laakina mixnata abi cubayda abi cubayda mixnadiis iyo jirabkii ku dhacay iyo itixaankii qabsaday yowma bedrinna ugu mixnad ah maalintii beder dhibaatadou arkay faaqad waa ka sara madhay fii cunfihaa adaygeeda xisaaba xisbaanalxaasibiina kuwa wax xisaabiya xisaabtooda way ka sara madha dhibaato aan la xisaabin karin oo kuwa wax xisaabiya xisaabtooda ka sarraysa buu dagaalkii beder la kulma wa tajaawasad way gudubtay dhibaatadoo arkay mixnadii itixaankii la marsay khayaala almutakhayiliina kuwa wax saadaaliya saadaalintooda khiyaalku waxa ku soo dhaco weeye khiyaalka kuwa wax saadaaliya saadaalintooda wax ka sii badan aysan qiyaasi karin baa dagaalkii beder ninkan qabsaday waabad yaabi doontaaba in dalaqa waa tegey abuu cubayda yowma bedrin maalintii beder buu tegey yasuulu isagoo boodaya bayna sufuufi safafkii dhexdoodii sawlata man qof boodidiis laa yahaabo aan ka baqayn aradaa halaagsi safafku gaaladiina waa soo jeedaan muslimiintiina waa kan safafkiiba ninkaa joogga dheer wey saa u dhex marayaa yasuulu waabowaa boodaya saasuu u socsoconayaa wey waa macnaha si qof weerar qaadaya sawlata man qof boodidiis laa yahaabo aanba ka baqayn aradaa halaag oo in qoladaani dilaan sidii ninaanba ka baqaynoo dareen cabsiba ku jirin bou saas isku marmaraya xaragada ilaahay ugu jacayl badan yaha markii saa gaalada laiskaga hor yimaado ninkaan baqina xasgelina sidaa u marmara weeye fahaabahu lmushrikuuna gaaladii baaba ka haybaysay ninkaan isku kalsoonihiisa markay arkeen wayajuulu waa warwareegaya abuu cubayde jawlata man qof warwareegi jawla man kaasoo laa yaxdaru aan ka baqayn almowta dhimasho sidii qof aan dhimasho ka baqayn jowladiis iyo warwareegiis buu soo warwareegay faxadara faxadirahu waxaa ka baqay fursaanu qurayshin quraysh fardooleydeedii kuwii faras ku dagaalami jiray wa jacaluu waxay gudagaleen yatanaxawna inay ka dheeraanayaan canhu xaggiisa meeshuu dagaalka kaga jiro wejigay ka dadbayeen kullamaa waajahuuhu markay ka hor yimaadaan waa u bannaynayeen kama hor imaanayn waa ka baqeen ha dhinacuse uu kaga jiro mar allaale markay ku soo aadaan way way ka weecanayeen dagaalkii badarna waa dagaalka lagu kala harayo islaamnimaduba inay hirgasho dagaalkii sabab u ahaa weeye oo gaaladu ku jabeen laakina rajulan gaaladii kaleo dhan ninkaa waa ka baqday meeshuu ka soo galo waa u bannaynaya laakina rajulan nin rajulkaasoo waaxidan keliya oo minhum gaaladii ka mid ah jacala wuxuu gudagalay yabrusu inuu usoo bambaxayo liabi cubayda abi cubayde inuu ka hor imaanayo wejigiisa fii kulli itijaahin itijaah kasta meel kastoo abi cubayda dabco inuu wejiga saaro ninkaana hortaagan nin iyagii ka mid a ninkaana hadba ka hor imaanaya xagga hadduu aado ninkaana la soo wareegaya meeshuu doonoba ninkaana kala soo wareegaya fa kaana abu cubaydana wuxuu ahaa yataxarafu kii ka iisha ninkan ma u dilayn waa ka leexanay can dariiqihi ninkaa waddadiis wayataxaashaa wuxuu ka dheeraanayay liqaa'ahu ninkaa la kulankiisa ninkaa inay wax isku dhuftaan waa ka meeraysanay abu cubayde walaja rajulu ninkiina waa taagnaaday fi lhujuumi weerarka ninkiina weerar buu hadba soo qaadaya abu cubayda maraba gacan inuu fidiyo wa akara abu cubaydana wuxuu badiyey min ataxani ka fogaansho ka dheeraansho taxani ka dheeraansho wasada rajulu ninkiina waa ka duuday oo waa ka hor istaagay calaa abi cubayda almasaalika wadooyinkii dagaalka oo dhan waa ka hor istaagay gacan waa waa u bixi weyday abu cubayda wawaqafa waa istaagay abu cubayde maya ninkii wawaqafa ninkii waa istaagay xaa'ilan xaaliya mid kala mancinaya beynahu abu cubayde iyo wa beyna qitaali acdaa'illaahi acdaadi ilaahay inuu laayo ninkaana ku horgudban ilaa ninkaan hadduu joogo ninkaa kale nabargaari maayo waxaan laysku ridaya ma ahayn hawshii seefaa lagu dagaalamayaa iyo waramo iyo gamuunno iyo falamaa daaqa markuu ciriiryamay falamaa daaqa bihi darcan markuu ciriiryamay abu cubayda qalbi ahaan daaqa bihi darcan waa laysku qabtaa iyadoo dhan baa hal mar laysku macnaynayaa falamaa daaqa bihi darcan darca markuu laab ahaan u ciriiryamay abu cubayde oo sabri waayey daraba waa ku dhuftay ra'sahu ninkii madaxiisii bow bisayfi seef ku dhuftay darbatan ku dhufasho falaqat dilaacisay haamatow madaxiisii falqatayni laba dilaac hal mar buu wuxuu ku dhuftay seef madaxiisii laba dhambal ka dhigtay fakharaj rajulu ninkii waa dhacay sariican xaaliha mid la legday beyna yadayhi hortiisa waa dhacay waana dhintay laa tuxaawil ha isku dayin ayuha alqaari'u lkariimu akhristaha kitaabka wanaagsanow dhegaystaha kitaabka wanaagsanow haba isku dayin an tukhamina inaad malmalaysid man midka yakuunu uu noqonayo alrajulu sariicu ninka la legday ninka dhacade dhintay kuu noqon doono inaad malayso ha isku dayin ka soo joog amaa qultu lakam waan haddeerku soo dhihin bilowga casharka inna cunfa tajribati tajribada iyo imtixaanka adaygiisu faaqa wuxuu ka sara maray xisbaana alxaasibiina kuwa uu xisaabiyo xisaabtooda wajaawasa wuxuuna dhaafay khayaala almutakhayiliina kuwa wax odorasoo wax maleeya malahooda arrin ka daran oo ka dhib badan baa meesha ka dhacday hay walaqad yatasadacu intaa lagaaga hari maayo walaqad yatasadacu ra'suka madaxaadu inuu dilaacaa laga yaabaa yatasadacu inuu dildilaacaa laga yaabaa madax xanuun kugu dhaco idaa carabta markaa ogaatid anna rajula ninka asariica la legday huwa ninkaasi cabdullaahi binu jaraax inuuba yahayba oo kuma ah waalidu abi cubayda abi cubaydahan saxaabigan waaba aabihiis isagu maanta oo dhan ninkuu ka leexanayey oo diidanaa in gacantiisa nabar ka gaaro oo dhanka gaalada ka socday aabbihii buu ahaa meeshuu aadaba gaaladii kaleo dhan waa baqaysaayo ninkaan markay arkaan waa ka baqayan abu cubayda ninkan baa laakiin meeshuu damco inuu ka dagaalgalaba hortaagan hadduu ka leexdo waa la leexan waa la leexan waa la leexan xaaladdii markay adkaato ciriiryamay gaaladiina dagaalamayaan baa arrintaani dhacday oo ninka meesha ku dhintay waa aabbihiis cabdullaahi bnu jaraax wey lam yaqtul ma dilin abu cubayda oo saxaabi ah abaahu aabbihii ma dilin hee deetoo hadda dhacay wa innamaa qatala wuxuu dilay ashirka gaalnimadii oo fii shaksi abihi aabbihiis shaksiyaddiisa ku jidhay shirkigii iyo gaalnimadii aabbihiis ku dhex jidhay ilaa aabbahan gaalnimadaasaa waday taas buu dilay macnaa aabbanimo uma diline gaalnimadaa uu ka socdoba u dhintay waaye intaasa xoogaa lagugu soo ceshi faanzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey subxaanah fii shaani abi cubayda iyo wa shani abiihi aabbihiis arrinkiis iyo abi cubayde arrinkiisa ilaahay qur'aan buu soo dejiyey faqaala ilaahay wuxuu yidhi calad kelimatuhu ilaahay kelimadiisu kor ahaataye laa tajidu qowman yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir aayaddan baaba ka hadlaysa ma helaysid qolo rumaysa ilaahay iyo maalinka aakhiro ee dambe yuwaadduuna iyagoo macnaha ka xiriir yeelanayo ka jacayl yeelanayo ka weli yeelanaya man xaadda allaha warasuulah ilah iyo rasuulkiisa kuwaa la dagaalamay walow kaanuu haba ahaadeen kuwaan ilaah iyo rasuulkiisa la dagaalamay aabbaa'ahum aabbayaashu mar haddii qofkan alla iyo rasuul rumaysan yahay kuwa ilaah iyo rasuulkiisa la dagaalansan xiriir iyo jacayl iyo wilaayo kama dhaxayso walow kaanuu kuwaan alla iyo rasuul la dagaalansan habaa noqdeen aabbaa'ahum aabbayaashood ow abnaa'ahum wiilashoodii ow ikhwaanahum walaalahood ow cashiiratahum qaraabadood sidii baa dhacday ulaa'ika kuwaas daacadda ah kataba ilaahay waaba sugay oo waa qoray fii quluubihim aliimaan wa ayadahum ilahay wuxuuna ku ayiday biruuxin oo minhu ka ahaato waydkhiluhum jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha radia allaahu canhum waraduu canh ulaa'ika xisbu allah alaa ina xisba allaahi hum lmuflixuun lam yakun daalika arrinkaasi mausan ahayn cajaban laya cajiiban cajiib ma ahayn min abi cubayda wax lala yaabo ma ahayn faqad balaqa abu cubayda wuxuu gaaray min quwati iimaanihi iimaankiisa xooggiisa billaahi ilaahay rumaysan yahay iyo wa nusxihi u hiilintiisa lidiinihi diinkiisa u hiilinayo iyo walammaanati ammaanada oo calaa ummati muxamedin muxamed ummaddiisa dushooda mablaqan buu gaaray makaanu gaarid damaxad ay u hanqaltaagtay ilayhi xaggiisa nufuusu nafafyaal kabiiratun waaweyn cind allahi dad waaweyn baa jeclaystay oo u hanqaltaagay allow yaa abaa cubayda meeshuu gaarayoo kale idin gaarsiiya xadaa waxaa warramay moxamed binu jacfar qaala wuxuu yidhi qadima wafdun wafdi baa soo galay oo min anasaaraa gaalaah calaa rasuulillaahi nebi maxamed u yimaadeen sal alla alay wasalam faqaaluu waxay dhaheen yaa abalqaasim ibcad macanaa waxaa noo soo saadhaa nagu dadhaa rajulan nin ninkaasoo min asxaabika ka mid a ninkaasoo tardaahu lana aan nooga raalli tahay liyaxkuma inuu xukumo beynanaa dhexdayada fii ashyaa'a ashyaal shayaal oo min amwaalinaa shayaashaasoo min amwaalinaa ka ahday xoolahannaga ashyaadaasoo ikhtalafnaa aanu isku khilaafnay fiiha dhexdeeda arrimo xoolaha baan isku haynaaye ninaa xukunkiisa raalli nooga tahay nugu dar oo asxaabtaadaa waana iyagu waa kuwan weli waa gaalo ma islaamin fa innakum idinku bay dheheen cindanaa agtannada haddaad muslimiin tihiin macsharaalmuslimiin yaa macsharmuslimiin mardiyuuna baatiin kuwa laga raalli yahay xukunkiina raalli baan ka nahay waa ognahay inaad daacad xukumaysaan marka raalli baan idinka nahaye nin nugu dar fa qaala rasuullahi wuxu yuri sal alla alay slam i'tuunii ii imaada alcashiyat biri galab galabta ii imaada abcad macakum miciina waxaan idinku dirayaa alqawiya mid xoog leh oo dadnimo leh alamiina oo aamina nin dadnimo iyo ammaano isku darsaday baan idinku daraya qaala cumar binu khadaab baa wuxuu yidhi faruxtu waxaan u soo aaday buu yidhi ilaa salaati duhri ilaa galabtaa la ballamay duhurkii baan isa soo xaadiriyey mubakiran xaalaan habeen waaye wakti hore mid soo jar soo boqoolaya wa innii anigu ma axbabtu ma jeclaysan buu yidhi alimaarata madaxnimo in la ii dhiibo xubbii jacaylkayga iyahaa madaxnimo aan jeclaysay yowmaidin maalinkaas maalintaas waxaan is idhi madaxnimo waa jeclaysay oo maxaan u jeclaysay rajaa'a an akuuna inaan ahaado raja aan ka qabo saaxiba haadan nacti tilmaantaa nebigu sheegay ninka ku sifaysan oo tilmaantaa waa maxay alqawiya alamiina nin dadnimo iyo ammaano isku daray baan idinku darayaa nebigu maadaama uu yidhi amaa ninkaa noqotaayo maanta nimankaa lagugu daraayo hawshaas weligay maalintaasaan jeclayso in jaga la ii dhiibo si aan tilmaantaa u helo si kale jagada uma rabini falamaa sallaa binaa rasuulahi nebigu markuuna tujiyey sal sl aduhra duhurkii jacala wuxuu gudagalay nebigu yanduru inuu fiirinayo can yamiinihi wa can shimaalihi xagga midig iyo xagga bidix fajacaltu waxaan gudagalay atadaawalu lahu inaan nebiga isku dheeraynayo surka liyaraani inuu arko war cumar kaale intaa dee qof qof fiirfiirinaya haa kaalay adiga raac qoladan in lay dhahaan iska jeclaysa bay oo aan noqda ninka tilmaamaha fiican nebigu ku sheegay falam yazil nebigu kama zuulin yuqallibu basaro arigiisa inuu gedgedinayo fiinaan dhexdanada saxaabada haddaan nahay xataa ra'aa ou ka arkay nebigu abaa cubayda binuljarax fadacaahu isagiiba u yeertay qaala abaa cubayda faqaala wuxuu yidhi nebigu ukhruj bax macahum nimankan macooda faqdi xukun beynahum dhexdooda bilxaqi xaq ku soo xukun fii maktalafuu fiihi wax isku hayaan war soo kala saar faqultu markaasaan idhi haddaan sayd cumar ahay dahaba aan leelahay waa la tegey bihaa sifadii wanaagsanayd abuu cubaydaa maanta la tegey haa ninkaasaa qaatay tilmaantii oo yeeshay aan leelahay ninkaasaa la tegey walam yakun mausan ahayn abuu cubayda amiinan mid aamina faxasbu oo keliya ammaano keliya maahin tilmaantiisu wainamaa kaana wuxuu ahaa yajmacu kii jamciya alquwata dadnimo ila alamaanati maca alamaanati ilaa bimacnaa maca ammaanada maceeda ammaano iyo dadnimo isku dara waqad barazad wayna soo baxday haadihi alquwatu dadnimadaas yaa iyo dun wanaaggaas fii akara wax ka badan akara haddaan kordhigno raada fii akara wax ka badan min mowdinin hal meel hal goob ka badan baa dadnimadiisiga dun wanaaggiisa la arkay oo la tijaabiyey koow tanaa ka mid ah barazat way soo baxday quwadaasi yowma bacaa rasuulu maalinkuu nebigu diray sal alla alay wasalam jamaacatan jamaaco oo min asxaabihi ah liyatalaqow inay la kulmaan ciiran qolo safar ah qolo safaroo gaalo ah baa jidgooyo loo dhigay safarkaasoo liqurayshin u ahaaday wa amara calayhim nebigu wuxuu madax uga dhigay abaa cubayda radia allaahu canhu waa radia allaahu canhum wa canhu saxaabada iyo isaga ilahay raalli ha ka noqday wazawadahum ilaahay wuxuu sahay siiyey jiraaban oli oo min tabnin timira hal oli ah bahashaa qufadda wax lagu gurto oo timir ah ayuu siiyey lam yejid lahum nebigu raggaa uma helin khayrahu xoogaagaa kiishkaa yar ku jira timirtaa waxaan ahayn raggaa dagaalka gelaya waxaan ahayn looma helin haa oo waxa weeye jihaadkii baa la qaadi waayo agab lama hayo iyo waxaanoo nidaam aan haysan iyo waxaan adduunka wixii boqolladii meel loo diray hadda iska wada shardisanaysa ma jirin seefahooday wataan xoogaa timira baa zaad ahaan loogu hela waaye fa kaana abuu cubayda wuxuu ahaa yucdi rajulan ninka kii siiya raggan ka mid ah oo min asxaabihi ka mid ah kula yowmin maalin kasta tamratan xabad timira saxaabi kasta wuxuu leeyahay qoondo xabad timira buu leeyahay diintusayna kusoo gaadhay ogaada fa yamusuhaa ninkaasee u gelaya wuu iska muudmuusan jiray alwaaxidu mid oo minhu saxaabada ka mid a kamaa yamusu sow u muudsado asabiyu ilmaha yari darca ummihi hooyadiis naaskeeda sida naaska la yskaga muudmuudsado baa xabadaan sees uga dhammaan iska dhanaan iska iska muudsanay sida nanaco kale hal mar lama liqayn uma yashrabu calayha wuxuu ku dul cabayay xabaddaas maa an biyo xoogaa biyahaanu qurjac uu siinay fa kaanad waxay ahayd tagfiihi mid kaafinaysa yowmuhu maalintaa ila leyli caaw ila leyli caaw maalin dhan baa xabaddaa timirtaa qofkaasay u tahay sahay wa fii yowmi uxudin maalintii uxud taasi waa waa maalin waa safar baa loo dira saasuu u maamulay dun wanaagiisa iyo dadnimadiisa oo u gaarsiiyey raggii sahayda yaray maalintii uxud xiina huzima almuslimuuna muslimiinta markii la jebiyey wadafiqa uu gudagalay saa'ixu lmushrikiina gaalada koodii qaylinayey yunaadii inuu dhawaaqayo dee saxaabadii markay jabeen gaalada xaggeeda nin baa ka dhawaaqay ninkaa muxuu lahaa dulloonii tusiya calaa muxamedin muxamed yaa haya mu nool yahay waragga ka dhexdaya war yaa haya muxamed dulloonii itusa yaa itusi kara calaa muxamed nin baa xaggaa ka qaylinaya waliba ninkaasi qaylada wuxuu ku dareeyey kitaabta kalea qoraysa laa najawtu in najaa muxamedun idam alle inaanan bad waqow aanan badbaadin haddii maanta maxamed badbaado dagaalkan ka fakado waa dagaalkii uxud beder baa dhacday intay gaaladu xanaaqeen bay uxud soo noqdeen say beder wixii ku dhacay ay uga aargoostaan marka wuxuu dhihi jiray idan allah yaa yaananba badbaadin haddii maanta maxamed badbaadaba kaasaa qaylinaya kaana abu cubayda wuxuu ahaa marka marka saxaabadii waa waa waa waa carareen rag yaraa nebiga ku haray abu cubaydahan wuxuu ahaa axadan nafari kooxdii mid ka mid ah alcasharati haddaan iska horos dhigno kooxdii alcasharati tobanka ahaa alladiina kuwaasoo axaaduu birasuuli nebiga isku gadaamay liyaduuduu inay ka difaacaan canhu nebiga gaalada inay kaga difaacaan bisuduurihim laamahooda rimaaxa almushrikiina gaalada waramadooda toban nin baa nebiga ku hadhay tobankaani marka nebigu dee inuu cararo isaga maba ka suuroobayso waa ka xaaraan goobta mar hadduu yimaadaba saas weeyaan xaggad wuxuuba usii socday nebiga gaalada waa iyadii baqashiisii iyo faraska hadba xakamaha laso agga gadaal loo soo celinayey isagoo nebigu agga usii kaxaynayo ilaahay geesinimada u geliyey markaasaa tobankii nin ninkaanaa ku jiro tobankaa nin waxay samaynayeen waramada gaaladu ay soo ganayaan bay isku dhigayeen laabtooda saasay laabtooda waranka ugu dhigayaan si nebigu aysan ugu gudbin oo aan loo soo seeraarin ama dhinac looga keenin tobankaasna shafka iyo laabtii saa ugu dhigayaan jacaylkay nebigu hayeen calayh slat slam falama intahat ilxar macrakatu dagaalkii markay dhammaatay macrakadii markay dhammaatay kaana rasuulu nebigu wuxu sal lla alay slam qad kusirad mid la jebiyey rubaaciyatu dhoolkiis mici dhool fool ilkaha waa kala taqaan dhool dhoolka nebigu waa la jebiyey wa shujja waana la daqray jebiinuhu nebiga koodkiis halkaa koodkaana dhaawac baa ka gaaray wagaarata way gasha waxaa gashay fii wejnatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam wejnadiisana waxaa gashay dhafoorka xalqataani laba silis koofiyad bireed baa nebigu qabay koofiyadaha dagaalka laba birood baan waxay galeen labadaa biloodoo min xalaqi dircihi nebiga dirciisi dirc waa mikfir koofiyad bireeddii biraheedii laba ka mida nabar lagu dhuftay baa riixay baa nebiga galay madaxiis meeshaas waa yahay wejnada ah oo dhafoorka ah fa aqbala calayhi sidiiqu abubakr sidiiq baa dagaalki waa dhammaaday nebigu waa dhaawac abubakr sidiiq baa soo qaabilay nebigu yuriidu isagoo doonaya intisaacahumaa labadan bilood nebiga inuu ka soo siibo min wejnatihi nebiga wejnadiis waaye halkaas nebiga wejnadiisa ah inuu ka soo siibo faqaala lahu abu cubayda abu cubaydo meesha joogo ninkaan ka hadlaynaa wuxuu yidhi uqsimu calayka ilaah baan kugu dheershay abubakr an tatruka daalika lii maanta aniga ina ii daysid labadaa bilood anaa soo saaraya maanta ii daah ilah baan kugu dheershay fatarakahu waa uga tegay abubakr fakhashiya abu cubayda wuxuu ka baqay in iqtalacahumaa biyadihi labada gacnood hadduu ku soo dhufto labadan birood an yu'lima rasuulahi nebiga inuu xanuujiyo oo ku daqno buu ka baqay facadda wuu qaniinay abu cubayde calaa uulaahumaa labada bilood toodii hore bihaniyatihi buu ku qaniinay waaye aniyadiis foolkuu ku qaniinay waaye ilkaaha ugu horeeya ilkaha wey buu ku qaniinay birtii ilgow ilkahu saa ugu soo qabtay markuu soo qabtay caddan qaniiyo qawiyan adag buu saa ugu qabtay ilkaha muxkaman la sugay fastakhrajahaa waa soo siiba soo dhiraandhiri wa waqacad waxaana soo raacday oo dhacday aniyatu foolkiisana waa dhacay birtii wuu soo saaray laakiin ilgiina waa soo raacay koo waa birtii hore uma cadda wuxuu qaniinay cala alukhraa birtii kale bihaniyatihi buu ku qaniinay ahaniyati labaad ilaa laba laba weeye ilkahan faqtalachaa waa soo siibay birtii fasaqadad waxaa dhacday aniyatuhu haaniyatu foolkiisa labaadna waa dhaca labadii ilkooda hore waa dhaceen qaala abu bakr wuxuu yidhi fakaana abu cubayda wuxuu ahaan jiray wuxuu ahaaday min axsani nnaasi dadka kuwa ugu wanaaga badan hataman ya dadka kan ugu wanaaga badan ilka la-aanta ilka la-aanta koow buu ahaan jiray aflownimo macnaha aflow aflownimo waa maxay ilka la-aan bimacnaa afdulaaqnaan oo kalea la yihahdaa sida hadda loo isticmaala kelimadda laakiin saasoo tahay ilkahoo ka maqan quruxdiisa waa la yaabi jiray ayib laqad shahida wuxuu kaloo xaadiray abu cubayda maca rasuulilahi nebi ciise sal alla alay slam almashaahida dagaalada kullaha dhammaantood mundu saxiibahu maalintuu nebiga la saaxiibou rumeeye laga bilaabo ilaa an waafaahuulyaqiinu ilaa geyridu uga timid iyo yaqiinti ilaahay uga timid alyaqiin waa mowt facbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin falamaa kaana yowmu saqiifati taariikh kale soo qabo maalintii balbalada waa maalintii inta nebigu dhintay ciddii dowladda muslimiinta hogaamin lahayd la rabay in la doorto oo ansaare halkaa inta u baxeen dheheen dee waxay la tahay maanta innagaa qabanayna dowladnimada oy halkaas mee sakiifada meeshaas balliga inta tageen halkaas ay joogaan maalintaas markii ay ahaatay qaala cumar binu khadaab baa ku yidhi liabi cubaydo wuxuu ku yidhi ubsud yaddaka gacantaada soo fidi ubaayiicka adaan kula mubaayiconaya cumar baa dhahay abu cubayda adaa nebiga bedelaya hogaami muslimiinta fa innii samictu rasuulahi nebi moxamed baan maqlay sal ly slm yquulu xaaluu leeyahay inna likulli ummatin waxaa u ahaaday amiinan wa anta adiguna amiinu haadihi lumma baa ta ummaddan iyada amiinkeedii fa qaala abu cubayda wuxuu yidhi waa qof shaga loogu yeeroo diidaya abu cubayda wuxuu yidhi maa kuntu maahi liataqadama mid ka hormaraya bayna yaday rajulin nin nin hortiis anigu istaagi maayo ninkaasoo amarahu rasuululahi nebi moxamed amray sal alla alay slam an ya'ummanaa inuu imaam noo noqdo fi salaati salaada dhexdeeda oo fa ammanaa imaamna noo noqday xataa maata ilaa nebigu ka dhintay ninkii nebigoo nool salaadda u aamino imaamka noo ahaa anigu maanta nin hor istaagaya ma ahi soo abuubakar ma noole bay aniga hadday siisa cumar adigu qaada ma dhihin nin baa jira buu yidhi nebigu salaadeenna u aaminay salaadda waa maamul iyo hogaamin marka taasaa tusaysa tan labaad inuu isaguna leeyahay oo hogaamiyo uma buyica bacda daalika waxaa lala mubaayacooday liabibakr sidiiq fa kaana abu cubayda wuxuu ahaa khayra nasiixin mid naseexaya kan u khayr badan lahu abubakr kama hor imaan weligii fi lxaqi xaqa dhexdiisa mid ugu naseexaya kan ugu khayr badan wa akrama micwaanin buu ahaa waay mid kaalmeeya midka ugu karaamo badan lahu abubakr cala alkhayri khayr ugu karaameeye sidaas buu ahaa uma cahida abubakrin abubakrin wuxuu u ballamay oo u dardaarmay bilkhilaafati dowladnimadii min bacdihi markii dabadiisa abubakar markuu dhibanayey ila alfaaruq sayd cumar waxaan u dardaarmay buu yidhi dowladnimada cumar binu khadaab fadaana waa u hoggaansamay lahu cumarna abu cubayda waa u hoggaansamay bidaacati adeecid abu cumarna waa u adeeca walam yacsi ma caasin fii amrin amar kagama hor imaan abu cubayde weligiis cumar ilaa maratan waaxidatan hal mar hal mar buusan amar ka qaadan markii waa la yaabaysaa waa tan ah fahal tadrii ma garanaysaa mal amru amarka alladii wuxuu yahay alladii amarkaasoo casaa u caasiyey fiihi dhexdiisa abu cubayda amra khaliifati lmuslimiina muslimiinta khaliifahooda amarkeeda uu caasiyey amarkaa wuxuu ahaa ma garan waa kana laqad waqaca daalika arrinkaasi wuu dhacay xiina kaana abu cubayda binuljarax markuu joogay fii bilaadi shaami markuu ahaa yaquudu xaaluu hogaaminayo juyuusha almuslimiina muslimiinta ciidamadoodii buu hogaaminayey min nasrin guul ilaa nasrin guul kale meeshuu gaaraba waa guulaysanayey xataa fataxa allahu ilaa ilaahay u furay calaa yadayhi labada gacnoodoo abu cubayda addiyaara ashaamiyata daaraha shaam kullahaa dhammaanteed waddankan ardushaam oo dhan ninka xoreeyey weeye abu cubayda binu jaraax fabalaqa alfuraat wuxuu gaaray meesha furaat webiga la yidhaahdo sharqan xagga bariga wa aasiya suqraa aasiyada yar buu gaaray shimaalan xagga ee, shimaalkana ka koone ka koone wey cinda daalika arrinkaa agtiisa dahama waxaa ku dhacay dahama waa ku dhicid dahama waxaa ku dhacay bilaada shaami shaam wada- oo- magaalooyinkeedii daacuunun daacuun daacuunkaasoo maa carafa naasu dadku aysan arag milahu isagoo kale qadu weligeed daacuun isagoo kale aan la arag kaloore meel dhaha baa ku dhacay fa jacala wuxuu gudagalay daacuunkaasi yaxsudu nnaasa dadka inuu jafayo xasdan jafid jafid maxaa la yidhaahdaa waa beerta marka la jafanayo kale sidaasoo kale buu dadka macnaha u- u leynayay waa baabi'inayay weeye waa baabi'inayay famaa kaana ma ahaanin min cumar bin khadaab oo dowladda hogaaminaya kama ahaan ilaa an wajaha inuu soo diray mooyaane rasuulan ergey ilaa abi cubayda nin baa sayd cumar soo diray birisaalatin warqad buu la soo diray abi cubayday ku socotaa warqadaasoo yaquulu fiiha sayd cumar dhexdeeda ku leeyahay madaxweyne islaamka weeye khaliif- khaliifatu lmuslimiin innii aniga cumar baa hadlaya bedad waxaa ii daahirtay lii aniga ilayka xaggaada xaajatun dan baan kaa leeyahay abu cubaydow taasoo laa qhinaa lii wax kaaftoon uusan ii ahaan canka xaggaada fiiha dhexdeeda dan aanan kaaga maarmi karin baan kaa leeyahay abu cubayde fain ataaka kitaabii warqadaydu hadday kuu timaado leylan hameen fainii aczimu calayka waxaan kugu dhaarsh allaa tusbixa inaadan waabariisan xataa tarkaba ilaya ilaa xaggayga agaadid usoo raacdid wain ataaka nahaaran maalin hadduu kuu yimaado kitaabkaasina fainii aczimu calayka waa ku dhaarsh allaa tumsiya inaadan galabaysan xataa tarkaba ilaya ilaa aad xaggayga gaadiid usoo raacdid markaa fariinteeda heshid waa haddaad fadhidinna soo istaag haddaad taagan tahayna soo dhaqaaq wey sheekadu soo bood weeyaan waayo falamaa akhada abu cubayda markuu qaaday kitaabal faaruuq warqadiis cumar ka timid qaala wuxuu yidhi oo warqaddii akhriyey qaala wuxuu yidhi abu cubayde qad calimtu waa gartay haa xaajata amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda danta uu iga leeyahay ilaya aniga waa fahm fahuwa is- cumar yuriiddu wuxuu doonayaa an yastabqiya inuu baaqi yeelo man qof laysa aan ahayn bibaaqin mid baaqi noqonaya cumar wuxuu is leeyahay dhulkan uu ka dhacay daacuunku ninkan lagama maarmo yuusan ku dhimana u yeer madiine ha yimaado abu cubaydana waa fahmay hadal yar oo wuxuu ku jawaabay maskaraati wuxuu yidhi cidaan baaqi noqonayn buu rabaa inuu baaqi yeelo cumar waana fahmay dantuu iga leeyahay waan gartay buu yidhi waa gartay waa waa waa ku fahmay madaxdu qaab u wada hadlaa wax kasta daah lagama qaado haa waa fahmay buu yidhi sheekada uma kataba ilayhi warqad buu soo qoray abu cubayda yaquulu uu leeyahay yaa amiira almu'miniin innii anugu qad caraftu waa gartay xaajaka xaajataka dantaada ilaya aniga aa iga leedahay wa innii aniguna fii jundin ciidan dhexdii baan joogaa oo min junuudi lmuslimiin ah walaa ajidu mana helayo binafsii nafteyda ka heli maya raqbatan nicid caniladii kii aan nacayo yusiibuhum iyaga ku dhacaya waxa iyaga ku dhacaya anigu naftayda inay ka badbaado ma danaynayo haa ciidanka in la badbaabiyo madaxdu iska joogto maaha moogta ma danaynayo buu yidhi waxa iyaga ku dhacaya inaan anigu beri ka ahay koow walaa uriidu mana doonayo firaaqahum inaan faaruqo xataa yaqdiya allahu ilaa ilaahay ka xukumayo fiya aniga iyo wa fiihim dhexdooda amruhu amarkiisa ilaahay aniga iyo iyaga sow noo gelayo ha noo galo laakiin een, ma doonayo inaan ka soo tago faidaa ataaka kitaabii cumaru anna warqadaydu markay kuu timaado haadaa ee kana faxallilnii iga cafi billah calayka min casmika dhaarta ay soo dhaarisa oo ay tiri wallaahi inaa ii imaanaysaa haddii habeen kuu timaado haddii maalin kuu timaado horay u- gaadiid usoo fuul aa ay tiri iga cafi dhaartaas ka noqo haa iga saamax iga saamax wa'dan li ii oggolow bil baqaay inaan iska joogo meesheeda ii oggolow taasuu ku socoshay waa amarka keliya oo ka diiday falamaa qaraa cumar markuu akhriyay alkitaaba warqadii bakaa waa iska ooyey warqadii baa u timid inuusan dee ninkii soo socon buu arkay waa ooy xataa faadad caynaahu labada indhood ilaa ay ka shumeen ilin faqaala lahu faqaala wuxuu yidhi lahu cumar u dhaheen man cindahu dadkii la joogay lishiddati maa ra-owhu waxay arkeen da- darnaantiisa oo min bukaahi oohintiisa oohintuu joojin waayey cumar markay arkeen baa dadkii la jooga waxay dhaheen amaata ma waxaa dhintay abu cubayda iyo amiira almu'miniin abu cubayda miyuu dhintay hadde waa ardu shaam oo dhan waa ninka xoreeyey ardu shaam maanta waa intee dowladood min filistiin wa baxrayn wa urdun wa suuriya waa ciraaq qayb ka mid ah waa dee dhul badan weeye ard diyaar shaamiya oo dhan cumaan waxaasoo dhan dhul badan weeye markaasaa dee masalo sarow ninkaani jooga waxaa la yidhi ma ma waxaa dhintay abu cubayda faqala wuxuu yidhi laa may walaakina almowta buu yidhi say cumar dhimasho minhu abu cubayde qariibun waa u dhowyi dhimasho waa u dhowdaha lakin ma dhiman say cumar mar haddou dadka wax loogu ilhaamiyena waa ahaa dhimasho waa u dhowdaha buu yidhi lakin hadda waa noolyi walam yakdib ma been sheegin ma gefin dannu lfaaruuq sayid cumar melihiisii id cile maa labisa abu cubayda maba ka nagaan an usiiba in lagu asiibo uu ku dhacay bidaacuuni daacuunkii baa ku dhacay falamaa xadarathu lwafaatu dhimashadii markay ku soo xaadirtay awsaa jundahu ciidankiisuba u dardaarmay faqaala wuxuu yidhi ilaa turkiga diinta gaarsiiye innii anugu muusiikum waxaan idiin dardaarmayaa ciidanow biwasiyatin dardaaran in qabiltumuuhaa haddii aada aqbashaan lan tasaalu aynaan ka zuulayn bikhayrin khayr haye taliyo ka wanaagsan ma jiro aqiimu salaata salaada ooga waaatu zakaata zakada bixiye ciidamada iyo waxaa moodaa in salaadaha iyo liska daaya la yiro howlo kale iskaga jiraan haa oo dadba ma aragtay diintaba waxaa moodaa marka hadduu qorku barnaamijkaa galo inba uusan kubalgu lahaynba qaarkood wey salaada ooga zakada bixiye wa suumuu shahra ramadaan sooma watasadaquu wax la sabaxa waxujuu xajiya wactamiruu cumraysta cumradu waa cajiib xajka aada cumrada aada watawaasow isku dardaarma wansaxuu u naseexeeya liumaraa'ikum madaxdiinna walaa taqushuuhum hana khayaaninina khayaanada waa midda hadda musqi balaadu adduunka kharibay walaa tulhikum dunyaa adduunyadu yaysan idin halaagin faina almara qofka low cumira haddii la cimri siiyo alfa xawlin kun sano haddii qof cimri la siiyo maa kaana lahu uma ahaanin qofkaas buddun kaaftoon iyo maaran min an yasiira inuu ahaado marna kama badbaadayo inuu ahaado ilaa masraci makaanu lagadkayga haadaa kana alladii kaasoo tarowna a ujeedaan mar kastaba saanaa u dambaysa maanta hadda waan dhiman rabaa qofka haddii kun sano uu noolaado tanunbaa u dambaysa ha ku xisaabtamo ya ku xisaabtan ku xisaabtan wey waayo intaasoo jeer haddii dib laguu doorto aa hogaamisid oo aa madax noqoto oo aa madax noqoto oo aa madax noqoto taa unbaa kuu dambaysa ina allaha buu yidhi ilaahay katabal mowta dhimashou ku dul qoray calaa bani aadam reer bani aadam fahum bani aadam oo dhan meyituuna waa dhimanahayaan waaye waa dhimanayaan wa akyasuhum kan ugu caqliga badan akyasuhum kan ugu wanaag badan xagga aql caqliga adwacuhum weeye kan ugu adeecid badan lirabbihi rabbigiis kan ilaahay ugu adeecidda badan baa ugu caqli badan wa acmaluhum ya kooda ugu camalka badan liyowmi macaadihi noqoshadiisa maalinteeda maalinka dambe kan ugu noqoshada badan kaas baa ugu caqli badan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi buu yidhi waa dhiman rabaa intaa ma yidhi uma altafata ilaa mucaad binu jabal mucaad binu jabal oo ciidanka ka mid ah buu xagga saa u fiirshay wa qaala wuxuu yidhi yaa mucaad yaa mucaad salli binnaas dadka tuji dee isagaa wal tujin lahaa hogaamiyahan ciidamadaan o dhan xukuma hadda waa yaallaa ora dadka tuji bay imaamu noqo uma maa labisa kama nagaan an faadat inay baxday ruuxuhu ruuxdiisii addaahiratu ee daahirka ahayd waaba dhintayba faqaama mucaad baa kacay wa qaala wuxuu yidhi ayuha nnaas ummad yahay dadow innakum idinku qad fujictum waxaa laydinku asiibay oo laydinku xanuujiyey birajuli nin wallaahi ma aclamu ma ogi annii anigu ra'aytu inaan arkay rajulan nin abarro ka baarinimo badan sadran laabta walaa abcado ka fogaan badan haa'ilatan sharka oo qof shar uga fogaan badan ma arag ninkaa walaa ashaddo ka darnaan badan xubban jacaylka lilcaaqibati qiyaamada iyo iyo ciribta dambe walaa ansaxa uga naseexo badan lilcaammati shacabweynaha minhu abu cubayde weligay abu cubayde nin ka naseexo badan ka aakhiro jecel shar uga fogaan badan ka laab wanaagsan weligay ma arag fataraxamuu calayhi u duceeye buu yidhi yarxamkum ullah allaha idiin naxariisee yaa u naxariis dalba wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab